boqolaal dad madaniyiin ah oo iska soo bahaystay meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa ku heshiiyey in ay jebiyaan go'doonka saaran xayndaabka ghaza iyaga oo soo qaatay doonyo iyo gawaari xamuul ah oo ay gudaha oga soo buuxiyeen gurmadyo caafimaad iyo kuwo cunto si ay ola gaaraan dadka reer ghaza kadib markii ay xamili waayeen dadkaasi muuqaalada ka imaanaya jiidda ghaza ee ay ilmaha la rafanayaan gaajo iyo haraad dartood mubaadarada ay dadkani sameeyeen ayaa soo jiidatay caalamka oo idil bogaadin hambalyayn ladhicid iyo garab istaag hantiyeed mid warbaahineed iyo mid dhiiragelin ayayna dadkan kala kulmeen goob weliba oo uu dad degan yahay oo ay soo gaaraan intii ay ku guda jireen socdaalkoodii ku wajahnaa dhanka ghaza balse waxa ay arrintani u cuntami weyday oo hor istaagay maamullada ka dhisan qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka iyo kayaanka gumaystaha ah mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa dhankooda qayb iyo hormuud ka noqday dhinacyada rasmiga ah ee bogaadiyey socdaalkaasi lagu garab istaagayey dadka reer ghaza laguna doonayey in lagu jebiyo go'doonka qaatay sannadaha badan ee saaran xayndaabka ghaza qormo dheer oo ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ah garabka warfaafineed ee mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa looga hadlay xaaladaha kala daran ee ay wajahayaan dadka muslimiinta ah ee reer ghaza sidoo kale waxaa lagu soo bandhigay mowqifka rasmiga ah ee mujaahidiinta jasiiradda carabta ee ku aadan qaafilada gurmadeed ee ku wajahnayd qitaaca ghaza weliba xilli ay har iyo habeen ku hoobanayaan duqaymaha diyaaradaha maamulka yahuudda qormadan ay baahisay almalaaxim ayaa cinwaan looga dhigay ghaza midda fadeexeenaysa wejiyada waxaana qormada lagu bilowday aayad ka mid ah suuradda afaraad ee qur'aanka kariimka ah ee uu allah subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ku faray inay dartiisa u diriraan adduunyadoodana ay aakharada ku iibsadaan
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
qaybaha hore ee qormada ka soo baxday almalaaxim ayaa looga hadlay sahmiga ay ku leeyihiin xukuumadaha ka dhisan caalamka islaamka gaajaysiinta haraadsiinta barakicinta cabsigelinta iyo gumaadka uu maamulka yahuudda kula kacaya dadka reer ghaza waxaana lagu yidhi si dhow ayaan ola soconnay socdaalkii iyo qaafiladii axraarta ee lagu doonayey in lagu jebiyo go'doonka saaran ghazada hal adeegga socdaalkaasi oo loo bixiyey socdaalka dhabar adeegga socdaalkan ayaana waxyaabaha dhaliyey ee sababta u noqday waxaa ka mid ah muuqaalada maalin weliba ka imaanaya jiida ghaza ee muujinaya dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku dhaqan oo maalin weliba gaajada la hardamaya baahi darteedna u geeriyoonaya waxaa muslimiinta reer ghaza gaajada u jeebeeyey harraadkana u garbaduubay ciidamada maamulada dawaaqiidda ah ee carbeed ee ka dhisan mandiqadda garabka iyo gaashaankana u noqday maamulka yahuudda ee gumaadaya ehelkeenna reer ghaza intaba aan la gaarin derbiga birta ka samaysan ee uu halkaasi ku gudbay kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda iyo kumanaanka ciidamada ah ee uu gudaha u soo geliyey xayndaabka si ay u bannaystaan dhiigga muslimiinta marasta ah ee halkaasi ku nool arrintan ayaana ka dhignaanayso mashhad iyo muuqaal rasmi ah oo soo bandhigaya baahida loo qaba rididda iyo duminta maamulladan dabadhilifyada ah yoolkan ayaana ah mid ay mar hore ku baaqeen mujaahidiinta hirgelintiisana ay hadaf ka dhigteen waxa ayna arrintani markhaati nool u noqonaysaa runnimada waxa ay toban sanaalayaashii lasoo dhaafay ku baaqayeen mujaahidiinta caalamka maamulladan iyo canaasiirtooda dabadhilifyada ah waxa ay ka dhigan yihiin caqabadda koowaad iyo mindida sumaysan ee ku horgudban xoraynta iyo soo furashada muqadasaadka iyo dhulalka muslimiinta maxaana maanta shalay oga ekaan badan sababtoo ah ciidamadii shalay taceersanayay mujaahidiinta ku daba jiray xabsiyada dhigayey kana saarayay guryahooda waa kuwa maanta ilaalinaya kayaanka sahyuuniga ah ee muddo toban sanaalayaal ah gumaysiga ku haysto filistiin iyagu waa askarta kuwa xadgudbay ee zaman weliba iyo xilli kasta soo laalaabto tan iyo inta uu curtay halganka salka ku haya caqiidada ee ka dhex aloosan xaqa iyo baatilka askartan waa kuwa ilaaliya xukunka taaquudka waana kuwa shucuubta ku cadaadiya in ay u hogtaan dawaaqiidda kuwani waa ciidamada faraacinada casrigan iyo xukaamta khawanada ah waxaana ku rumoobaya hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا ظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين qormada ayaa hordhacaasi kadib waxa ay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ooga hadleen socdaalkii la magacbaxay kaafiladii hal adeega ee dadka xorta ah qormada ayaana loogu hambaliyeeyey dadkaasi laguna bogaadiyey dadaalkoodii iyo mubaadaradoodii ay ku garab istaagayeen muslimiinta maatada ah ee reer khaza waxaana lagu yidhi innaga oo ka falcelinayna dhacdadan weyn waxaannu leenahay waxaan u hambaliyeenaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay kuwii dadaalka ku darsaday iyo cid waliba oo taageertay kaafiladaasi ku suntanayd hal adeega iyo socdaalkaasi loogu gurmanayay dadka muslimiinta ah ee reer khaza nooma bannaana ilaa in aan dhahno waxaad qaadeen tallaabo xooggan oo jabbaaro ah xilli weliba ay ku dhowaatay in ay baaba'aan madaahirta isku hiilinta xoog iyo xoolaba balse idinka labada arrinba waad kulmiseen allah ha nuuriya wejiyadiinna abaalmarkiinnana ha badiyo ayaa lagu yidhi qormada ka soo baxday mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta qormada ay baahisay almalaaxim ayaa looga hadlay arrimo kala duwan waxaana lagu faaqiday mawaadiic kala jaad ah oo dhammaantood salka ku haya xaaladda ay ku sugan tahay jiidda khaza iyo dagaalka halkaasi ku dhex maraya koox yar oo muslimiin ah iyo kayaanka sahyuuniga ah iyo dowladaha tabantaabinaya qormada ayaana waxaa lagu soo afjaray baaq loo jeediyey dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku nool daafaha kala duwan ee caalamka waxaana loogu baaqay muslimiinta in ay walaalahooda reer khaza ka warhayaan kuna garab istaagaan naf maal iyo duca intaba